bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobadan caawa ku qaadan doono kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid a dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu weheliyo madaxweynaha hirshabeelle ayaa maantay safar dhulka ku gaaray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho iyo wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay qaar ka mida ganacsatada gobolka banaadir wasiirka warfaafinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay daawashada filim filimka caan baxay ee xaaskii xabaalqabaha oo lagu daawaday tiyaatarka qaranka guddoomiyaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud oo faahfaahin ka bixiyey dilo dhowaan ka dhacay magaaladaas wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo galabtay soo xiray shirka wadatashiga lagu xoojinayo wada shaqaynta wasaaradaha ganacsiga ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka mid ah ayaa xirtay lix boqol oo xubnood oo ka tirsan kooxda xagjirka ah ee daacish waa habeenimo khamiisa jimca ay soo galayso koob iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad ee sanada laba kun iyo koob iyo labaatan warkan waxaa ni akhrinaya anigoo cabdulaahi cabdiraxmaan muuse ugu horeyn aan ka bilownee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo uu helinayo madaxweynaha hirshabeelle ayaa maantay safar dhulka waxay ku gaareen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe horyahana xukuumadda nasro bashir cali ayaa warkaa nooga soo dirtay magaalada balcad
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maantay safar shaqo ku tegay degmada balcad si ugu kuurgalo xaalada amniya ta nololeed ee bulshada balcad iyo halka ay marayaan mashaariicda horumarineed ee ka socda halkaasi bulshada balcad oo ah dad u heelan ilaalinta nabadda dowladnimada iyo horumarinta deegaankooda ayaa ra-iisul wasaaraha si diiran ugu soo dhaweeyey magaalada ka dhageystay mas-uuliyiinta deegaanka waxgaradka iyo qeybaha bulshada warbixino ku saabsan xaaladooda waxa ayna la wadaageen baahiyahooda nololeed ee ka jira deegaanka qorshayaasha horumarineed ee ka socda deegaanka iyo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo isku xirnaanta dowladda iyo shacabka mashaariicda horumarineed ee ka socota hirshabeelle waxaa ka mid ah dhismaha wadada muhiimka ee isku xirta muqdisho iyo balcad ra-iisul wasaaraha ayaa dul istaagay qaabkay u socoto dhismaha wadadaasi oo meel wanaagsan maraysa halkoo warbixino ka dhageystay injineerada iyo howlwadeenada ka socda dalka turkiga ee gacanta ku haya taasoo rajo gelinaysa koboca dhaqaalaha qeybna ka qaadanaysa horumarka dalka wasiirka amniga wasiiru dowlaha wasaaradda dhallinyarada iyo xildhibaan cabduqaadir carabow ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday degmada balcad ka jeediyay hadallo kooban waxaan uga mahad celinaa dowladda federaalk soomaaliya oo runtii gacan ka geysatay in la suurtogeliyo mashruucan aadka u ballaaran ee wadada kasoo baxda lagu dhamaystiray wadadii xamar jowhar haddana lagu dhisayo waxaan dhihi lahaa xamar afgooye haddana lagu dhisayo xamar jowhar waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo heedaha amniga oo runtii gacan ballaaran ka geystay inay suurto gasho dhismaha wadadaas oo runtii naf badan dad badan in ay nooga dhinteen dad badan in ay nooga dhaawacmeen guud ahaan mashruucu intuu socday
waxaan jeclaanayaa deegaanada hirshabeelle in horumarinta looga soo jeestay dhinacood maxaa yeele waxaa jooga dad u bisan nabad inay ka shaqaystaan horumarkaas socda ay gacan ka qaataan waa ogtiin wadada intii hadda socoto iyo khasaaraha intuu yahay waxaa loo sheegay hal qof oo dhibashaa keliya ilaahay hal naxariisto waa wadooyinka kalna halkii maraayo waa luga marka dhulkan dad nabadeeda deganay horumarka dhankan aada loogu soo baxay inta hadda waqtiga ay ka hartay ee loo joogto reer balcad waa dad xabaariyiina waa dad aan oran karo ilbaxnimada soomaaliya degmadan maadaama ay tahay degmo aada qadiimi u ah oo laga wada dharaysan yahay reer balcad maanta farxad guulaad ku tahay ugu muhiimsan ee bulshada balcad ay sida degdega ugu baahan yihiin ayay ku sheegeen helista saldhigga booliiska ra-iisul wasaare rooble ayaana faray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan loo keeno degmada ciidamo booliis ah lana dayactiro saldhigga degmada booliiska lana dayactiro saldhigga degmada
taliyaha ciidanka booliiska xasan xijaar sareeyagaas in uu dib dayactir ku sameeyo saldhigga booliiska ciidamadan uu soo kordhiyo ee degmada balcad wixii qarash ahna diyaar ayaan u ahay sabtiga wixii ka dambeeyo insha allah
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guud laawe ayaa ra-iisul wasaare rooble uga mahad celiyey booqashadiisa degmada balcad iyo sida ay uga go-an tahay horumarinta deegaanada hirshabeelle kaan waa dadka cabataa runtii beerahooda sanad weliba markay tacbaan waxaa la tago fatahaado dibay u tacbaan haddana xilliga kale ay gooso tagaan waxaa ku yimaada haddana daad kaleentood daadkaasu tuulooyinkii u baabi'inaa badarkii u baabi'inaa wadooyinkii u baabi'inaaya hadda balcadaad joogtaa jawla balcad intuu dhexaysana fatahaadaa goyso uma gudbi karno waa culays intiisa la eg ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo la hadlay bulshada balcad ayaa xusay in xukuumadda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay horumarinta deegaanka islamarkaana lacaga wax looga qabanayo fatahadaha webiga shabeelle ay u hayso wasaaradda maaliyaddu
waxaan kaloo rabaa inaan idiin ballan qaado sida aan ku ballanayn madaxweyne cali guudlaawe iyo wasiirkiisa in markaan ku noqono magaalada muqdisho aan la fadhiisano wasiirka maaliyadda oo mashaariicdii fatahaadaha aan ka wada hadalno lacagna ay u taalo laakiin aan dardargelin hadduu alle subxaana wa tacaala idmo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa xariga ka jiray dugsiga beeraha oo dhowaan laga hirgeliyay degmada balcad oo muhiimad gaara u leh magaaladan caanka ku ah waxsoo saarka beeraha ra-iisul wasaare rooble ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsiga beeraha isagoo warbixino ka dhageystay maamulka iskuulka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa intuu ku sugnaa degmada balcad waxa uu booqday cistaalka guud ee degmada dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan la qaato odayaasha dhaqanka degmada balcad ayaa uga mahad celiyay odayaashii iyo guddigii isku xilqaamay badbaadinta warshadii dharka ee balcad ayna mudan yihiin bilad sharaf nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay qaar ka mid a ganacsatada gobolka banaadir cabdiweli qorane ayaa noo faahfaahinaya warkaas shirkadda soomaaliya business award oo tartan dhex dhigtay ganacsiyada gobolka banaadir si loo doorto kooda ugu adeega wanaagsan ayaa xalay magaalada muqdisho ku qabat munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayo ganacsiyadii guulaystay ee ay bulshadu doorteen munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ugu horeeya gudoomiyaha gobolka banaadir wasiiro sanataro iyo xildhibaano gudoomiyaha shirkadda qabatay tartankan soomaaliya business award ridwaan yuusuf xaaji ayaa sharaxay muhiimadda loo aasaasay shir iyo abaalmarinadan ay guddoonsiinayaan ganacsiyada guulaystay
doona meesha waxay ku yimaadeen waa cod ay ku guulaysteen codkaasoo markaa ka yimid ay doorteen bulshada soomaaliyeed guud ahaan ee caalamka meelaha ay ka joogaan waa all around the clock soomaali meel walba ay joogto codkoodii ay soo dhiibteen ayaan caawa u dabaaldhigi doonaa insha allah shirkadaha haddana waxaan meesha ku xutan categoriski shirkadaha tartamayay oo finalkii caawa la abaalmarin doono meeqaa category ah ku dhowaad labaatan xarumo ganacsi ayaa ku guulaystay abaalmarino kala duwan oo ay guddoonsiiyeen mas-uuliyiinta munaasabadda goobjoogga ahayd codkayga siin lahaa isbitaalka la yidhaahdo red sea hosbital warqadda la ii dhiibay waxaa ku qoran sida iska muuqato hormuud telecom wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa guddoonsiinaya gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed oo munaasabada soo xiray ayaa bogaadiyey dhiirigelin loo sameynayo ganacsiyada gobolka caawa sharaf ay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan amaalmarinta lagu guddoonsiinayo ee sharikaadka ee qaybaha muujiya waxqabadka kala duwan ee ka howlgala magaalada caasimadda ee muqdisho taasi waxayna tusinaysaa cid kasta oo dadaasha oo dadaalkooduna uu noqdo mid guulaysta in laga warqabo
cabdiweli axmed qorane warbaahinta qaranka
wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee dalxiiska iyo xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qeyb galay daawashada filimkii caan baxay ee haaskii xabaalqodaha oo lagu daawaday tiyaatarka qaranka axmed cumar muuye ayaa noo haya warkaas
golaha murtida iyo madadaalada qaranka ayaa xalay lagu daawaday filimkii soomaaliyeed ee aadka u soo jiitay dad badan oo caalamka ku nool kuna guulaystay abaalmarinta xaaska xabaalqodaha dad badan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa aad ula dhacay filimkan waxaana ka mid ahaa dadka daawaday dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda filimkan ayaa noqonaya kii labaad ee laga daaro soddon sano kadib gudaha tiyaatarka qaranka maarayaha tiyaatarka qaranka iyo mas-uuliyiin ka tirsan tiyaatarka qaranka ayaa ku bogaadiyey jilaayaasha filimkan taas oo ay ku bogaadiyeen habka ay usoo abaabuleen filimkan filimkaanu waa filim soomaali ah waxaa sameeyey soomaali waxaa dilaya soomaali wuxuu tartan ka galay afrika oo dhan wuxuu ku guulaystay lomber one kow buu qaaday biladii filimada sanadka ee afrika ayuu ku guulaystay dhallinyarada soomaaliyeed ee afnaanta soo celiya ama sareeya ama dibadha jiraan ama gudaha joogaan tiyaatarka qaranka waa u furan yahay oo waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa maalayaha golaha murtida iyo madadaalada waa habeenkii labaad oo la daawado filim ay sameeyeen dhallinyaro soomaaliyeed wax weyn ayaa ka tiyaatar ahaan u aragnaa ka tiyaatar ahaanna way noo dhiirigelinaysaa ummadda soomaaliyeed ee madadaalay ka heshay dhallinyarada hal abuurtayna waxay arkayaan in hal abuurkoodii iyo wixii ay qabteen bulshada soomaaliyeed ay danaynayso oo ay wax ku soo kordhiyeen qaar ka mid ah galayaasha daawaday filimkan ayaa soo dhoweeyey soddon sano kadib in ay tiyaatarka laga dhex daaro filim qiimo leh in dalkeenna oo nabada xamar oo nabada xilli habeennimo ah iyadoo aan wax cabsi jirin ay daa'irka soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed maanta ay ku sugan yihiin caawa ku sugan yihiin tiyaatarka qaranka dadka intaa lag isu yimaadaan xilligaas habeennimada intaasoo dhanba waa farxad farxadda labaad waxa weeye in aynu ku daawanano halkakan filin filinkaasoo ay sameeyeen filin sameeyayaal soomaaliyeed ay sameeyeen iyana waa farxad labaad wallaahi filinkan wax weyn baan ka fahmay waayo waxaan ka fahmay inuu yahay wax dhacdo ah oo mar kasta dhaca oo taagan oo dhacdooyin waaqaci ah inuu yahay baan ka fahmay oo aad loogu baahnaa in lasoo dhigo barnaamijkan oo kale ama filmaantan oo kaleeto caawa tiyaatarku waa habeenkii labaad filinkii horena waan imid filinkaana caawa waan imid run ahaantii waxyaabo badan baa miska iiga baxda haddii aan ogahay dhallinyaradu inay filimadan ay alifi karaan oo adduunkan ay samayn karaan hooyooyinkana waxbaa u qarsoona ayagana waa keeni doonaan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa sheegay in wax weyn soomaaliya ugu fadhiyo filinkan waxaay sidii habeenkii horeba aynu sheegnay bilow u tahay isdhexgalka iyo horumarinta dhaqanka iyo noolaynta barnaamijyo ku salaysan hidaha dhaqanka iyo suugaanta filimadu waxay ka turjumaan waaqaca filimadu waxay ka turjumaan dhaqanka filimadu waxay ka turjumaan habnololeedka filimkan waxaad ugu tegi doontaan xiise aad u badan oo ka warramaya duruufaha maalinlaha ayna haysta filimo badan baynu daawanaa ajnabiya filimka soomaaligaah wuu ka xeel dheeryahay ka macno badan yahay ka qoto dheeryahay waxaan rajaynayaa habeenada soo socdana in laga faa'idi doono filimo kalena ay hordhac u noqon doonto daawasho wanaagsan kasoo qaybgal wanaagsan filinkan oo ay jilayeen jilaayaal soomaaliyeed ayaa noqday kii ugu fiicnaa ee afrika axmed cumar warbaahinta qaranka muqdisho gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa faahfaahin ka bixiyey dilal dhowaan ka dhacay degmadaas inaan si kooban uga warbixinno shaqaaqo yar oo ka dhacday sagaalkii bisha nofembar degmada gurceel shaqaaqadaas ama arintii ka dhacday degmada gurceel waxay ku saabsaneed dhacdo qusaysay dad shacab ah oo ciidamada booliiska ama ciidanka amniga oo ku jira waajibaadkooda shaqo iyo dad shacab oo isku dhacay meeshaas waxaa ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac waxaan rabnaa inaan u tacsiyeyno dhammaan intii ku dhimatay dhacdadii sagaalkii bisha ka dhacday degmada waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa ka xunnahay runtii dadkii soomaaliyeed ee halkaas ku geeriyooday waxaan rabnaa sidoo kaleeto inaan ilaahay u weydiino caafimaad intii ku dhaawacantay dhacdadaa kadib maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada reer gurcaal oo iskaashanaya iyo laamaha amniguba waxaan ku guulaysanay inaan xakamayno wax dhiboo ka dambeeyana aysan dhicin waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo dhallinyaradii nagala shaqeeyey in hawshaasi ay si nabada ku dhammaato wax dambana aysan dib u dhicin hadda ilaa shalay ilaa hamiin hore magaalada wax dhacdaa iyo wax dhibaataa oo kama jirin xaaladda amni magaaladana waxaa sugaya ciidamada ammaanka wax dhibaataa iyo wax shaqaaqa oo ka dambeeyey sagaalkii bishana ma jirin waxaa runtii dee nasiib darro ah in magaalada dad ay ka faafinayaan ama ay leeyihiin colaadaha ka jirta dhibaataa ka jirta ciidamaha jooga waxaan rabaa inaan xaqiijinno bulshada reer gurcalin ay markhaati ka tahay in ciidamadii amniga ay howlahooda caadiga ay haystaan in magaaladu ay amni tahay wax dhibaataa iyo wax cabsiyana aysan ka jirin falkaasi fal dee hal mar dhacay ayuu ahay waxaana lagu guulaystay in la xakameeyo oo intay uusa dhaafin falilah alxamdu magaalada hadeer waa nabad waxaan rabnaa inaan u caddayno dhammaan hay-adaha iyo cid walba oo ku shaqo leh rabtana inay deegaankan wax ka qabato inay si xor ah oo caadi ah ay wax uga qaban karaan aysana jirin wax dhibaato ah haba yaraatee intaas ayaan rabnay maanta inaan bulshada u caddayno waxaan sidoo kale rabnaa bulshada reer gurceel inaan ugu baaqno in laga wada shaqeeyo amniga iyo xasiloonida iyo horumarinta iyo adeegyada loo adeegayo dadka masaakiinta ah inaan iska wada gacan siina haddii ilaah yidhaahdo waxaan kaloo rabaa inaan bulshada hawadan u marino sidoo kaleeto waxaa jiro xaalado ka jira deegaanada miyiga ah oo runtii dee xaalad abaareed ama xaalad biyola'aaneedba ah xaaladaas waxaan rabnaa in la isaga gargaaro dadku ay isgacan siiyaan hadday tahay dhinaca amniga oo dadkii isku soo guuray ama dadkii deegaanada kale ka yimid inaan wax xadguduba aysan dhicin in la soo dhoweeyo dadka sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaan hay-adaha iyo dowladdaba ugu baaqno
wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud oo faahfaahin ka bixinayay dilal dhowaan ka dhacay magaaladaas wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa galabtay soo xiray shirka wadatashiga oo lagu xoojinayey wadashaqaynta wasaaradda heer federaal ee wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradaha ganacsiga ee maamul goboleedyada dalka xabiib axmed cali ayaa warkaan noo haya shirka xoojinta iskaashiga iyo wadashaqaynta wasaaradaha ganacsiga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa si rasmiya u soo xiray wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya waxaana gebagabadiisa goobjoog ka ahaa wasiirada ganacsiga ee maamul goboleedyada iyo madax ka kala socotay hay-adda yunido iyo safaarada talyaaniga ee soomaaliya oo labadaba mashaariic ganacsiga lagu horumarinayo kala shaqeeya wasaaradaha ganacsiga ee federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya mudane cabdicasiis ibraahim aadan ayaa sheegay inuu is-afgarad kusoo dhammaaday kulankooda islamarkaana wasaaradda ganacsiga ee federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay isla qaateen in la xoojiyo qorshooyinka guud ee lagu horumarinaya ganacsiga iyo warshadaha dalka howlaha shaqa iyo qorshooyinka guud oo horyaalla si ay ugu wada hadlaan loona daadihiyo howlaha markaa la xiriira arrimaha ganacsiga iyo horumarinta warshadaha ayaan ka wada hadlayn laba maalmood waxay ahayd oo fruitful ah oo aada iyo aada loogu guulaystay wada hadalkaasi iyo wada shaqayntaasi iyo qodobadii kasoo baxay dhammaantood insha allah waa waxawaaye wax waxay noqon doonaan loo aayo oo runtii ummadda soomaaliya wax u taraan wasaaraddana wasaaradda ganacsigana waxay waxay runtii ku heelan tahay midaynta runtii howlaha ganacsiga iyo warshadaha horumarintooda midaynta leysamada midaynta shatiyada iyo eh, midaynta howlaha ganacsiga wasaaradda ganacsigana waxaa ka go-on inay daadihiso howlaha ganacsiga la xiriira eh, iyo warsha- eh, arrimaha warshadaha inay u daadihiso runtii eh, eh, kana taageerto dhammaan soomaaliya gaar ahaan wasaaradaha eh, runtii eh, ganacsiga ee heer federaal waxaa naga go-an in eh, maadaamana hor yaallo eh, howlo badan oo la xiriira eh, arrimaha runtii eh, ganacsiga eh, horumarinta inaan la jaan qaadno runtii eh, adduunka sidoo kale eh, wasa- maadaama dowladdii ay runtii reform badan sameysay dib u habeen badan la sameeyey waxaa naga go-an wasaaradda ganacsi ahaan inaan runtii gaarsiino eh, eh, wasaaradaha kale la shaqeyno si fiican ula shaqeyno si loo gaaro eh, eh, eh, horumar waara eh, dhanka dhaqaalaha ah wasiirka ganacsiga galmudug cabduqaadir cabdulaahi warsame oo ku hadlay magaca maamul goboleedyada ayaa bogaadiyey mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya wuxuuna dhinaca kale soo jeediyey in la joogteeyey shirarka noocaan ah si looga shaqeeyo horumarka ganacsi ee dalka shirku wuxuu ahaa eh, runtii shir aad iyo aad eh, maaragtay wax macno weyn ugu fadhiyey wasaaradaha Eh, maaragtay eh, wax badanna la isla meel dhigay Eh, wuuna ku mahadsiiyey wasiir ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xildhibaan khaliif eh, sidii wanaagsanayd ee shirkaas u agaasimay si weyn baa falaqeyn iyo dood dheer kadib la isula meel dhigay waxyaabihii laga wada hadlay gabagabaduna waxay ahayd in la isla wada jaan qaado tala midana laga yeesho wixii caqabadaha hojeerna si wada jira loo wajaho isku duubni iyo wada shaqeyni in la muujiyo xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho
waa xagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana wararka caalamka kooxda daalibaan ayaa xirtay in ka badan lix boqol oo xubno oo ka tirsan kooxda argixisada ah ee daacish kooxda daalibaan ayaa sheegtay in halista ay kooxda daacish ku tahay dalka afghanistan haddaan haddii aan la xakameyn ayay yidhaahdeen inkastoo ay jiraan weeraro dhiig badan uu ku daatay oo dhowaan lagu dilay tobannaan qof afhayeen daalibaan u hadlay oo lagu magacaabo sabihullah muxaajid ayaa shir jaraa'id ku sheegay in daacish aysan afghanistan ku ahayn halis weyn isagoo intaas ku daray in lix boqol oo isugu jira xubnaha kooxda iyo taageerayaashooda la xiray tan iyo markii ay daalibaan la wareegtay gacan ku haynta dalkaas bartamihii bishan agoosto waxa uu sheegay in xitaa dhowr haweena ay ka mid yihiin kuwa la qabtay kuwaas oo su-aale ay weydiin doonaan haween kale tiro badan ma joogaan afghanistan sidaa darteed ayaan idin leeyahay halis weyn kuma ahan afghanistan sababtoo ah ma haystaan taageerada shacabka ayuu yidhi muhaajid afhayeen u hadlayay kooxda daalibaan wuxuu intaas ku daray in daalibaan ay wado howlgallo ka dhanaa kooxdan een la rumaysan yahay ee daacish oo ah koox xagga jira oo u ololeysa ayuu yidhi jihaad caalamiya halka ayagu ay yihiin kooxda daalibaan ee kuwo qarankooda u halgama dhegeystayaal qodobka ayaa ugu dambeeyay warkii fiidnimada kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warkan waxaan akhrinaya anigu ah cabdulahi cabdiraxmaan muuse tan intaan warkaan war lamid aan kulmi doono waa bahdii raadiyo muqdisho oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo